Magaalada Dadweyne ayaa laga daafuray mashruuca horumarinta tayeynta waxbarashada dugsiyada Somalilan. Mashruucan ayaa fulintiisa iska kaashaday Wasaaradda Waxbarashada iyo Bangiga Adduunka ayaa ah mid lagu tababarayo macalimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada. Ugu horeyn ayaa waxaa kulanka faahfaahin ka bixiyay mashruuca Guddoomiyaha Wasaaradda Waxbarashada, Horumarinta iyo Sayniska Cali Dhuux Cabdi Yuusuf.
farxad weyn bay inoo tahay maanta ka wasaarad ahaan inaynu maanta halkan ka daafurno tababar maamulayaasha iyo guddoomiyaasha dugsiyada loo qabo doono oo soco doonaa lix cisho inba ay qaybgeli doonto biidmi illaahi ilbaari waxaan rajaynayaa muddadaa kooban aynu halkan joogno inay ka faa'iidaysto doono waxaa kaloo farxada aynu tiimka fiimo ugu mahad celinaynaa waa maalintii koowaad ee gobolka daadmadheer tababar inta in leeg lagu qabto awal burca iyo hargeysuun baa lagu qaban jiray waxaad waxaad halkaa ka ma- dareemaysaa inuu gobolkii soo baaxad ballaaranayo soo koraayo iyagana aad baynu ugu mahad celinaynaa tiimka Een, maamulayaasha iyaga waxaan kula dardaarmayaa uun een, maalmi- maalintii ugu horreysay maamulayaal intan leeg ay isku timaado weeye gobolka inay kala faa'iidaysataan wixii idinka dhimanna aad ka kala faa'iidaysataan tababarkaana aad ka faa'iidaysataan shaqooyinka laydin diri doonana shaqooyinkaa kolley nin kastaaba waa ogyahay waxa ugu b- weyn waxa weeye in dugsiyadii hoose dhexe gobolka qayb ka mida een, badankooda dugsiyada hoose dhexe kab la sii doono kabkaasoo tirada iyo ardayda tiradooda lagu qaybi doono maadaamay meesha kab iyo lacagi timaadana isla xisaabtankaa meeshii wuu sii badanaya waxaan kula dardaarmayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun can raaciyati qof kastaaba waa mas-uul waxa uu loo dhiibay bay mas-uulu ka yahay weliba hadday lacag sii gashana way ka sii daran tahay waar waxaan waxaan kula dardaarmayaa uun in waxaa yaree iskuulka la siinaayo loo ilaaliyo oo ammaanadan la xifdiyo oo iskuulkii si ay gasho ayuunbaa idkula dardaarmaya annaga ka wasaarad waxbarasho ahaan maadaamaanu gobolka wasa- uga mas-uulnahay dugsiyada waxaan ballan qaadaynaa iskuul kasta inaynu ku dabageli doono ku jeegaray doono qarashkaa loo dhiibay wixii lagu yidhi ku qaba ma ku qabtay mise kumuu qaban Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay mashruucan.
dadaalka caynkaas oo kaleana de in aad iyo aad gacanta loogu adkeeyo oo la wa- wax laga wax ka soo baxaan midho wanaagsani ka soo baxaan ayaan rajaynaynaa sidaa uu idinla dardaarmay odaygu waxaanu idin leenahay eh, hawshaa iyo dadaalka iyo wax aqo- aan, eh, hantida ay noo soo korodhayba de ha la hanto waxaynu midho dhalkii gurba taabannay ama se aynu bilownay siyaasaddii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan oo aynu durba midhaheedii dhadhaminay siyaasaddaas waxay ahayd in kor loo qaado ama horumar la gaadhsiiyo gobolka horumarka malaa inagu si kalenu naqaanaaye horumarku wuxuu ka yimaadaa marka waxbarashada la kaabee caafimaadka la kaabee biyo la hele waxaasoo dhan la isu geeyo ayuu horumarku yimaadaa intan in looga hore oo ka socoto waxbarasho amase magaranasayey intaasoo iskuuloo dakhli la siinayo horumaynana arag waa waxbarasho waxa weeye wa- horumarkii madaxweynuhu siyaasaddiisa ahayd ee wadajir iyo waxqabad waxaan leeyahay maamulayaashaan kula dardaarmayaa een, saaka waxaa la- waxaa laynaga laayeyba arday arday baa laynaga laayey markii horena inta yaraynu haynaaba inuu qiilbalayn saakana waxaa la leeyahay iskuul kasta oo arday keena dhaqaale wuu kordhaya alxamdulillahi rabbilcaalamiin wax ilahi lahum wadnaqa weeye waxaan leeyahay dhaqaalahaa yaree laydinku dhiibaya ardayda ilaalintooda horta waa lamber kow waa mas-uuliyadda koowaad waxaa kaloo la doonayaa waxbarashadii in kor loo qaado oo meeshii ay ka soo baxdo arday tayo leh kolley maanta waa maalin weyn oo farxad ah maadaama intaasoo maamulayaala iyo guddiyadii iskuulka iyo qaybi kale iskuul ka socota la isku keenay oo laga hadlayo mashruucan ah in la horumariyo waxbarashada dugsiyada hoose